waxaan doonaynaa inaan ka jawaabno warkii ka soo baxay guuraale kenyatta madaxweynaha kenya ee aanan magaciisa aad u karin annagoo ah dadka deggan gobollada jubbooyinka ee uu soo hadalqaaday ninkaa kenya madaxweynaha u ah waxaan nahay kuwii ay ku soo weerareen saddexda maalmood kismaayo labada kun iyo sideeddii oo saddexda maalmood kismaayo saddex boqol lixdan iyo kow nin baa nooga dhimatay siddeed iyo labaatan gaadiid ahay nooga qabsadeen al-shabaab al-shabaabkii kismaayo naga qabsaday oo urur qaba ay leedahay haddana kenya nagu soo weerarta markii afraad waayahay ayada oo doonaysa dalkayaga dhiiggayaga nasabkayaga iyo sharafta ummadda soomaaliyeed inay bannaysato dowladda kenya waxay laynaysaa shacabka soomaaliyeed ilaa labada kun iyo koob iyo tobankii abtundhaw afartaa sano waxa weeye waxay ku joogtaa magaca amisom magaca amisom degmooyinka beledxaawo luuq doolow garbaharey buurdhuubo iyo baar dheere waxaa qabatay amisom etoobiya annagaa qabanay laakiin ayagaa nuu gacansiinayay weli ciidamadii waa ka dhisan yihiin degmooyinka ceelwaaq afmadow badhaadhe kismaayo kenya waxay ka diidda qarannimada soomaaliya midda ugu dambaysay aan soo galo ceelwaaq iyo meesha la yidhaahdo garbaharey waa boqol iyo siddeetan kilomitr ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed national army kenya kuwii badhaadhiya afmado waa laysay waxay gaajo ugu dhammaanayeen iyo kaneeco meesha la yidhahdo husulgow kuwii kismaayo joogayna kenya taangiyo marka bay u isticmaashay waxay kaneecadu ku laynaysaa meesha la yidhahdo goobwey shacabkoodina waxay ku laynayaan diyaaradu laga bilaabo maanta oo ay malkaarey ilaa raaskaambooni waxaan amarnay dhammaan soomaalida joogta inay gudaha kenya dhiiggeeda iyo dheceedaba u bannaan yahay dhulka soomaaliya ciidamada inay ku dhintaan oo aynan dib oga noqon dagaalkuna laga bilaaba saacadda hadda awaasuu u bilowday waxaan rabaa baaq inaan u diro ummadda soomaaliyeed baaqaan u diraya wuxuu yahay wax dhan baad qabiil la isku dilay qiiro geliseen wax dhan baaqaaraan loo gurguray khaatil soo baxay qaata qalabka maantuu dagaal qiimo leeyahay dagaal xaqa oo badda iyo biriga iyo sharafta iyo dadnimada soomaaliya lagu difaacayaa maanta ka soconahayo gobollada jubbooyinka raas casayr min raas kaambooni soomaalida joogta waxaan ugu baaqaynaa waa galna dagaalkii ah nala garab siiyo annagoo ah dadka deggan dhulkaas iyo kuwa kaleo ku soo hiranayo waayahay waxaan baaq u dirayaa walaalaha n f d wax dhan baa dulli ku noolaydeen oo addoon idin dul saarna u diyaargarooba xabaddu waa dushiinna ee u diyaargarooba xabaalaha wangala iyo gaarisa gubahay waad garanaysaan hadda waxaad garanaysaan suuq mugdi iyo mandheeraha waxaa ka dhacay wayna dhibayaan tii horena waana dhibaysay walaalaha n f d ow dhankiinna shushay nooga timida dhibkaan idinla qabnaayo adinkuna gacanta kor u qaada wixii su'aalaadana waa idiin furan yihiin kanya toddoba wiil baa wasagan shan iyo toban maalmood haysatay waxtarkeedana waa naqaannaa waxaan ballan qaadaynaa ciidamada soomaaliya yimidna inaynan dib u noqon kenyana nairobi aynan nabad ku joogin shacabka soomaaliyeedna dagaalkaan ugu gacan siiyo waa galna dagaalkii adeer soomaalida waxay ku mahmahdaa waa yeel waayo waa annagoon iska yeelin dawladnimadu annagay naga bilaabata markaan alqaacidda beled xaawo iyo doorow iyo luuq iyo afmadow iyo badhaadha ka qabanayey dawladnimada iyo ciidamadii anaa abaabulay sharaftana waxaan ka dufaacaya kuwa soomaali ahoo shirima la soo siiyo argagixiso ah dawlad bad iyo biriba ku soo duushay kama hibaysanayaanoo dagaallamayaan dhimanayaa dawladnimaduna anayga bilaabataa dadka soomaaliyeed oo inta uu tiriyey deggan oo maatadoodii la laynayo oo carruurtoodii la rushaynayo oo xoolahoodii la gumaadayo oo deegaankoodii la gubayo oo ninka hadda ninkaani magacaabaya uhura kenya oo madaxweynihii kenya ahaa la soo fadhiistay beesha caalamka iyo ummadda horteeda caalamka ula soo fadhiistay waan dagaalamaynaa uu yidhi horta wuxuu la diriraya waan ka war sugaynay aaaaiyo waxay noqdeen maatada dadka soomaaliyeed halkaa deggan ma aha argagixiso wuxuu la diriraya ma aha shabaab wuxuu la diriraya hadduu la diriraya shabaab bilgeyre ciidama ahoo ceelcadda jooga inta labaatan wiil u timaada iskama kaxaysteen iskamana keenaysteen nasab hadduu yahay meeshuu ku dhiman lahaa ama wuu dagaalami laha ama wuxuu dilay baa la arki lahaa sida carruur roobhaya inta hogteen waa kuwa carruurtu madaxa ka jarayso ma ahayn annagu dadkaas annagu dad soomaalinimada yaqiinsan baanahay qarnimada soomaaliyeedna u bisoo dhuuxay kaga jibgo dad waxaa jira dulli ah oo ku aarsanaya gacanta kenya wax ku doonaya la mid noqon mayno dadka soomaaliyeed oo deegaamada degan waxaanu sheegayaa cid turrinsha idiin qabta lama arkay sharaftiinna iyo nasabkiinna difaaca hadaad diyaaradda hawada maraysa aad ku filaan weydeen kan dhulka maraya guba waa idin soo gaaraynaa wallaahi wixii naga nool waa tegayaan meesha dagaal baan iclaamanaynaa waa ku dhimanaynaa soomaalina waayimeyn ma waayana soomaali hooyooyinka soomaaliyed in diyaaradda ku garaaco waxaanu horta marka koowaad u mahadcelinaynaa beesha caalamka iyo ciidamada amisom waxaa kale oo aanu u jeedinaynaa dhaliil iyo dhibaato ay dadka soomaaliyeed u geysatay dawladda kenya oo wax alla waxay beesha caalamka iyo amison dadkii ay badbaadisoy argagixiso ka badbaadisay ayadoo hadda xasuuq ku wado beesha caalamka iyo amisonba waxaan u sheegaynaa wax alla waxaad qabateen in ay ka dhigtay kenya inay ku beddeshay xasuuq ayaan horta beesha caalamka iyo u sheegaynaa ciidamada amison iyo dawladda soomaaliya ee igad iyo afrikii madowga yurub iyo caalamkaoo dhan sidaasaan u sheegaynaa annagu haddaannu nahay shacabkii soomaaliyeed saacaddaa laga bilaabo waxaannu galnay dagaal aan la galnay dawladdaas uhuru kenyaata uu hoggaaminayo oo ku soo duushay maatadii dad iyo duunyaba ku soo duushay oo xasuuqayso intaas ayaanu hadalkeenna ku soo gaba beesha caalamka waxaan u sheegaynaa arrintaas ee dadka soomaaliyeedna waxaannu leenahay dagaalkaas waan galnay lagu garabsiiyo ciiddiinna calankiinna inaad difaac